marka wakti waktiyadaa ku safarbu wuxuu ku tegay macigeyshaa kolkaasaa maqdarad wax riwaadaha oo kale oo aroosyada ay cantiba u ururin jireen maqdarad waa layidhi aynu ku gaadnay markaasuu kolkuu xaaladii arkay sutray buu ka gaadsiiyey shukra waxay xidigaha ka badan sharafu dheeraad shaydaan abeesada wuxuu xaawo ugu sheegay rabbi uma shafeecee jannada waxa sheenkii eegay shanta koor iyo qaalidaa waxaa idiin shuumay shuyaalkaa lixda soonkii sukunka loo raaxshay saba un bayna wada sheeganay shaanqa waxaad yeeshay haddaad gabayga shaaciri tihiin shiinka ku higaadsa haddii kala tah sheekaysanayshaha kala doonta yuu yidhi cabdilahiir baa markaa ku yidhi yaa caminjow ifka ha laga gabyaa laysma ogaay maakhiraa laga gabyaay laakiin waad aragtaayo hadalkaas aakhara kuma dhex jirto kulligeed waxyaalaha adduunka unbuu ka sheegay camiinti oo wax ku xidhay shiinlingaas la kala teg muddo markii uu soo noqday jigjiga joogay ayaa kolba waxaa lagu dhihi jiray shanne oo isaaqa oo gabya yaa jigjiga kuugu ina waxay iska yimaadeen buu dhihi jiray waa dambe kolkuu arkay hadalkiina la deen waaya inaan soo soconin oo dareemay iyo wuxuu ganay gabay sida gantaalada ah adduunka hadda lagu tilmaamo yuu ganay markaad jigjiga joogto eed xaggaa waqooyiga u jeesay hargeysiya waxaa isku toosan cadan wuxuu yidhi gabay ha wuu yidhaa oo ku dhaca cadan hagaaggeeda oo hamugku yidhaa oo isaaq daartii wada heensha oo halaha kii raaci jiray kaga hayaaysiya oo kii hudheelada laha ka handaraafsiiya oo kii hargaha iibsan jiray haaruf ugu yeela oo kii hablaha dooni jiray horay u sii tuura oo hilibka kii qaadi jiray kaga habaaseeya oo dheriga kii huurin jiray reenka kaga daadsha habhaban maaye anuu hilinka ii yaallo hadduu aar hal dilo oo duuwa hilib u soo doonto in gurina ka geyin waa keliyana kuma hagaajian huu hudooda unbaad maqli lay hor iman maayo camaanji sidaasuu yidhi war mad maqashay saaxiibow waxaa haddaba jirtay galowbay soo diriy soo tiriya nimankii isaaq nin la yidhaahdo cali geelle iyo usoo dhiibeen jigjiguu yimid gabadiibu ka sheegay oo odhanaya axadii nimaa nuleena abaskuur isaaq inaan la simo igama agtaanay anada rag kale ha u dhinteen erey yar baan baanay axadii nimaa nuleena inaan abil khayaanay wataan ogaadee noqdaa habta diida waataan sidii yee anbada ila ka yeedha waataan adduunkoon la dhicin ka arabnaadahay waataan ilgoonni habaas kala afuufahay waataan awaaraha miskaha dib ugu aasaaye waataan absamo kuumadiiyo ehelka sheegtahay waataan irbada iibsadaa sida ugaas moore waataan majeerteenka ayl inan ka doonaa ilmahayga waata dhashaa carab ma reexaane meeshaasuu wuxuu kahay darado dhan bugaarsi kolkaasuu camaanji yiri warogadeeno nimanka ama way iga baqeen ama way idalfeen ma isku dayeysaan maxamed cali beenley baa yidhi bal aniga iida aduu isaga harso wuxuu yidhi marna inaanan maakhado ahayn maana isana oo aanan musheekhdiiyo nacabayn dadaan macruufownay minanaarka gaalka inaanan midibtasiin waataan makhnuud iyo noqdaan makhawi idoor waataan midaan dhala idhaa maydhan yaa gala waataan ninaan maganayn maro u saara waataan malooliga cayilay macasha jiida waataan mindiyo usugiyo malafsanaabiid waataan marna agad xidhaa maaliyaha sun laakiin miskiya qaar dambaha waxay malaahaana waataadi moodaa duwaa maraya dawdhee waataan hashaydaa irnaan gawrac mariyaa meelahaasu ka riday waxaa maqlay nin la odhan jiray maxdhagool markaasuu u yimi markaasuu yidhi ina calibeenlayow iyo doorku way ku laaluusheen oo waad u turaysa ma sidanaan u turayaa haa dabeen aniga ii daayuuhi haddaad afsamada tihiin orod meeshaad kala dhici kala dhacbay ku yidhaah waa kau odhanaya abtiyaashay aniga aqaan nimanka ii doori ha ka aamusnaadeen absame waan abhinayaa aroortay yimaadaan iyagoo awr faruu xidhane iriduuyo xooda sidii ood fadhiisinayay uurtu ka reemaa sidii igar cayuumeede cirka oo onkodi buu yidhaa adhiga iirlooge aqal aada buul ooralu ka ag samaystaa adaamuhu kala yaqaan taw iniin roone aboodaan ka gubi buu yidhaa ubad fayoobaaye istallaab xun buu kaga dhigaa meeshan oofta ahe ilmahana galabta imaan aabbihii dhalay af castuna markaasay dishaa kabadha ii doori buui maaragtay annaga taasi beribay baa nagu dhacday meel la yidhaahdo duur gaajo agteeda annaga degan maarta mid maxamed cabdulaahi xasan dacay guguday haddee wixii ka dhici lahaa waatii uu ka dhacay iyo dhibaatooyinka badan uu noo keenay